waxaana soo gaarnay xadiidka tirsigiisu yahay toddobaatan iyo sideed tirsiga aan u samaynay axaadiistan aan kasoo koobnay kitaabka baabun ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa halkaasana cashirkeenu caawa kitaabkan sii badnayd way tagtay in yar baa inooga dhiman insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala inoo fududeeyo inta hartayna inaan dhammayno qaala sheiku raximah llahu tacaala baabun ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa wuxuu u baab yahay kanu xaadiista laga hadli doono iyo mawaadiicda laga hadli doonaa ida iltaqa almuslimaani hadday ku kulmaan labada muslim bisayfayhimaa labadooda seefood iyagoo wata oo labada seefood maxay u wataan waxay usoo qaateen inay isku dilaan ilaan seefta ciyaarna uma soo qaateen marka hadday iskala hor yimaadaan seeftooda ayay u baab tahay maxaa ka ratibmaya diintu maxay ka qabtaa shareecadu maxay ka tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ka yidhi وللبخاري عن الأحنف قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل أحنف بن غيسوي وحيري وحاصياه هذا الرجل ننكاس أنا الدنيا ننكو إشارة يوم مركة الخليفة الرابع وأنا مركة قال ذو يدحمرين علي رضي الله عنه يو يدكي لسعودي ويسو خليفة أها iyo kooxdii kaleeto ee reer shaam ee uu hogaaminaya mucaawiya radia allahu canhu iyo asxaabtii kaloo la socotay marka wuxuu usoo baxay axnaf inuu u gargaaro oo uu garab siiyo caliy bn abi aalib radia allahu canhu saasuu leeyahay kharajtu wa ana uriidu anoo doonaya hada rajula ninkaas anoo doonaya marka ninka uu doonayay waa caliy bn abi aalib falaqiyanii waxaa ila kulmay abu bakrata abu bakra athaqafi waa saxaabigii aan soo sheegnay nufeyc bn alxaaris radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee doonaysaa xaggee doonaysaa ayna turiidu xaggee doonaysaa faqaala ayna turiidu yaa axnaf axnafow xaggee u socotaa faqultu waxaan idhi uriidu nusrata ibni cami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waxaan doonayaa inaan u gargaaro oon garab siiyo ibni cami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkiis yacni wuxuu la jeedaa caliyan radia allahu canhu caliy bn abi aalib buu la jeedaa faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa axnaf axnafow irjic iska noqo buu yidhi iska noqo meeshaad u socotay ha aadina iska noqo fa inii samictu maxaa dhacay fa inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama sababtuu u leeyahay noqo ayuu u sheegayaa wuxuuna ku dhisayaa xadiis iyo daliil adag buu ku dhisayaa wuxuu yidhi fa inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu odhanaya ida tawaajaha muslimaani bisayfayhimaa idaa tawaajaha hadday iskala hor yimaadaan almuslimaani labada muslim bisayfayhimaa labadooda seefood seeftuna hadde waxa ugu caansan oo markaa lagu dagaalamo ayay ahayd faalqaatilu kan wax dilay waalmaqtuulu iyo kii la dilay labadii seefaha isu soo qaatay isula soo baxay weeye fi naari naar bay ku jiraan labaduba waxaan idhi aw qiila yaa rasuula allahi waxaan ku idhi buu yidhi ama waxaa lagu yidhi isaga hadalkii sii wata saxaabigu waxaan ku idhi ama waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi rasuulkii allow haada alqaatilu midkan wax dilay waa garanay ahlu naar inuu noqdo famaa baalu lmaqtuuli kan la dilay isaga muxuu galabsaday wuxuu yidhi innahu araada qatla saaxibihi innahu isagu araada wuxuu doonayey qatla saaxibihi ninkan kaleeto inuu dilo isaguba laakiin waa lagala waa lagala hor dhacay waa lagala hormaray walaalaha qaarkood oo codka aan maqlahayn waxaan filayaa xaggooda inay tahay maxaa yeelay walaalaha badankood way maqlayaan insha allah markaa iska toosiyaan marka wuxuu yidhi inahu araada qatla saaxibihi inahu araada qatla saaxibihi isaguba wuxuu waaya marka xadiiskanu wuxuu u asal yahay waa xadiis saxiixah oo saan ognahay bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo abu daawuud iyo ibni maajah intuba way wariyeen iyo imaam axmed fii musnadihi waa xadiis saxiixa macruufa mashhuur ah asalna u ah axaadiista lagu dhaleeceeyey laguna ceebeeyey labada muslin ee seefta isula yimaada dagaal isula soo qur-aanka ayaa mar hore arrinkaas kasii digayoo markii qisadii laynooga sheekeeyey labadii ilmo aadam ahaa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u yihi watlu calayhim naba bnay aadama bilxaqi id qaraba qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhir ilaa aakhiri alaayaat labada aayadahaas marka ayaa ilaahay wuxuu ku caddeeyey ninka wax dilay walaalkiis dilay inuu ahaa mid daalim ah oo khaasir ah oo naadim ah intaasaa la isugu daray kii walaalkiis dilay wuxuu noqday daalim oo wuxuu noqday mid qoomameeya kii kalena wuxuu noqday kan isagu fawsay walow haba la dilo maxaa yacala haddaad islaamnimo ku dhimato hadda waa sidii la rabay dilku mar mar walbaba dhimashadu way dhici lahayd laakiin waxaa muhima inaad dhimato adoo muslin ah walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun adigoo marka islaamkii dhinac uga bayray ama ka leexday inaad dhimataa daran laakiin haddaad islaamkii ku dhimato hay-ade arrinkaasu waa sidii la rabay weeye walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka axaadiis dhowrana waynu soo marnay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyahay adigu ha noqon midka labada midka xun oo ah kan wax dilaa ee noqo kan la dilo oo adigu ha qaadin haba soo haba usoo qaadan dagaal qof muslima
asalaamu calaykum wxatulahi barakaatu asalaamu calaykum sheekh m waa maqlaysaan baan filayaa maqlaysaana xudayfa xudayfa ma maqlaysaan hadda xanafi ha a mombasa weye marka waa meel xooga kulul marka hawada marmar tuuraysa waay insha allah waa wadaynaa igu tambiihi waa idin maqlaya combyuter ku xanun maana xaggiisa cillad male waa combyuter cusube marka xadiiskaas waxaan joognay oo horeeya oo idailtaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtulu fi nnaar qaatilka wax dilay iyo kii la dilay labaduba waa fi naar buu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey nabiga calayh isalaatu wasalaam ya rasuula allahi hada alqaatilu kan waa kii wax dilay famaa baalu lmaqtuul kan la dilay maxaa dhibkiisu yahay oo ahlunaar uu ku noqday qaala wuxuu yidhi inahu araada qatla saaxibihi isaguba wuxuu doonayey oo ujeedadiisu ahayd uu seefta usoo qaatay inuu wax dilo marka waa laga hormaray a haddii laakiin aanu seefta soo qaadan oo dagaal usoo banbixin inuu wax dilo isagu ma noqdeen fi naar saas in loo yidhaahdo ee wuxuu noqon lahaa axaadiistii hore ee qeybtii labada muslim u kala qaybisay muslimiinta waxay u kala qaybisay labo mid wax dilaaya iyo mid la dilayo wuxuuna kuu dooray nabigu alay sl inaad noqoto kan la dilo aadan noqon kan wax dilah saasuu kuu dooray marka haddii ay laakiin labadu isula soo baxaan dagaalka labadooduba waa madmuumiin labadaba waa la ceebeeyey waana loo goodiyey naar baa labadaba loogu goodiyey qaala alculamaau raximahum allahu tacaala culimadu allah u naxariistay waxay yidhahdeen sida xaafidku uu soo guurinayo fi lfatxi macnaa kawnihimaa fi nnaari macnaha la leeyahay waa ahlu naar labaduba annahumaa yastaxiqaani dalika inay arrinkaas mutaysteen walaakin amruhumaa ila allahi tacaala laakiin arrinkoodu ilaahay buu u yaallaa go-aankeedu in shaaa caaqabahumaa hadduu doono ilaahay subxaana wa tacaala wuu ciqaabayaa uma akhrajahumaa min annaari kadibna wuu ka saarayaa naarta ka saa'iri lmuwaxidiin sida xukunku yahay dhammaan dadka ku dhinta kelimada tawxiidka laakiin kabaa'ir dunuub la yimaada wa in shaaa cafaa canhumaa hadduu doonana ilaahay wuu u dembi dhaafayaayo wuu ka wuu ka wuu ka dhaafayaa falam yucaaqibhumaa aslan falam yucaaqibhumaa asl waqiila waxaa la yidhi oo kaleeto oo lagu xambaaray taas waa qowl wey culimmadu ay ku xambaareen in arrinkan la leeyahay fi naari ay tahay yacni naar bay mutaysteen laakiin arrinkoodu ilaahay wuu yaal macno kalena waxaa la yidhi huwa maxmuulun calaa man istaxalla dalika waxaa lagu xambaarayaa qofka xalaalaysta oo yidhahda hebel dhiiggiisu waa ii xalaal waa murtad ama reer hebel dhigoodu waa noo banaan yahay xalaal buu noo yahay dadka saas odhanaya ayay ayaa lagu xambaaraya oo helunaarka noqonaya ha helunaarka noqonaya marka dadka duulaanka qaadayahoo dad muslimiina ku qaadayahoo tukanayahoo soomayahoo salaadayo shahaadanayo islaamkii ku jira waa inay laba mid caddeeyaan ma waxaad ugu duulaysaa inay gaala yihiin maxay ku dhimanayaan qofka muslimkaa oo ashahaatay oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala galay oo tawxiidka galay tirsiga ilaahay buu ku jiraa oo dadka ilaahay addoomaha ilaahay u tirsan wey a addoomaha ilaahay subxaanahu watacaala u tirsana u gaara wey saas darteed geeridiisu iskamaha ciyaar iyo dhayar iskamaha waa in a haddaad marka kusoo duulayso ma waxaad ugu duulaysaa diintii buu ka baxay muslimiin maaha dadkaas saasay ku dhimanayaan miya mase adoo og inay muslimiin yihiin baad banaysanaysaa oo xaaraan waxaana kala laba ah yahay oo waxbuu iga qaaday xooluu iga dhacay xukun buu iga dhacay dhul buu iga dhacay waxbuu iga dhacay iyo qofkan dilkiisu waa ii bannaan yahay waa kala labo isagoo wax kaa dhacay baan dilkiisu kuu banaanaanay maxaa dhacay dulmigu hadduu ku dhacay ku dhacay waxaana la rabaa xaqaagii si aan dil ahayn oo keyrkiisa inaad ku doonato baa loo baahan yahay a ama aad ilaahay subxana watacaala la sugto hadduu maxkamad weyn baa jirto oo la isugu tegaayay labadaa mid un weyn haddaad maxkamadda adduunka kaga heli kartadna aad kaga qaadato laakiin inaad tiraahdo naftaan ka goynayaa oo kadibna isaga iyo wixii xataa ku hareereysnaa ubad iyo dad iyo dad kaleo iyagoo aan mutaysan inay dhintaan layaa sida hadda madaafiicda iyo laysugu asqaysiinayo arrinkaas waa arrin yacni dembi weyn ah oo nacuudu billahi min dalika qaala alxaafidu raximah allahu tacaala waxa xaafidku uu yihi xaafid ibn xajar alcasqalani weeye raxmat ullahi tacaala calayhi waxaa jira riwaayad kale maqsuudka riwaayad saddexaad buu sheegay macno saddexaad waqad akraja albazaaru ziyaadatan tubayinu lmuraad buu yihi yani alimaam albazaar musnad buu leeyahay musnad albazaar la yidhaahdo wuxuu weriyey xadiiskan buu weriyey markaasuu ziyaado ku weriyey riwaayadiisa ou leeyahay tubayinu almuraad wahiya ida اqtatltum calى اdunya falqatilu wاlmaqtulu fi الnar ida اqtatltum calى اdunya falqatil maqtul hy marka ziyaadadan waxay leedahay ida اqtatltum calى اdunya haddaad adduunyada ku diriraysaan falqatilu wاlmaqtulu fi nnaar kii la dilay iyo kii wax dilay labaduba waa ahlu naar taasna fatxulbaarigaad ku arkaysaa juskiisa labaatanaad waayahay marka halkaas saddex macnaa inoo soo baxay kow labada muslim inay isula yimaadeen seefta iyaga oo yacni og dembigan inay ku dhacayaan oo si bareer ah u banaysanaya laakiin og yihiin waxa kan inuu dembi yahay si qabaa-ilka diriraya oo kaleeto oo dhiigga iska isdilaya waxyaalaha iyagoo og qolo walbi qolada kale inay muslim yihiin oo tukanayaan oo soomayaan oo salaadayaan ayay ku duulayaan oo laynayaan hahe marka ehlunaar saas waa ku mutaystaan arrinkooduna ilaahay wuu yaallaa hadduu yacni marka horeba naarta gelinayo iyo haddii marka dambe laga soo saarayo kasaa'ir almuwaxidiin macnaha labaad waxa weeye ehlunaarka labada ahi waa nimanka xalaalaystay oo odhanaya aniga dhiiggiisu hebel waaba ii banaan yahay iyadana waa lagu xambaara alqatilu walmaqtulu fi nnaar kuwaasuna saas waa leeyahay macno saddexaad waxa weeye hadday adduunyo ku diriraayaan xukunka anaa xukumaya iyo anaa xukumaya anaa meeshaan ka talinaya anaa ka talinaya ilan waa adduunyo talada iyo xukunka madaxweynaan noqonaya gubernatoor gobol baan ka talinaya meel baan ka talinaya baa dhiig loo dabaalanaya ha baa dhiig loo dabaalanaya marka anaa talinaya iyo adduunya hadday tahay ama xoolo tahay xoolo ay tahay waxa weeye iyaduna markaas muraadku inuu yahay sida musnad albazaar ziyaadada uu ku wariyey ida اqtataltum cala dunya waa yahay marka calaa kuli xaal si kastoo ay noqotoba xadiiskan wuxuu asal u yahay sanary dadka muslimiinta inay mamnuuc ka tahay inay hub isula soo baxaan oo dagaalamaan haddii kale labaduba hubka isu soo qaatay ehlunaar bay noqonayaan walciyaadu billah walimuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wasalam imaam muslim wuxuu ka wariyey abu hurayra wuxuu ka wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waladii nafsii biyadihi sida badan saasuu ku dhaaran jir nabigu alayh isalaatu wasalaam alle subxaana watacala ku dhaaran jiro naftiisu gacantiisa ay ku jirto waysaa qaadi kara naftaada laa tadhab dhamaanayso qiyaamadu yani dukundaaku lagama dhigayo xataa ya'tiya cala annaasi ilaa dadka ay ku timaado yawmun wakti baa ku imanaya yawmka la sheegaya maalin cayiman maaha waa wakti wey ma wakti uu ku yimaado laa yadri alqaatilu kan wax dilay aanu ogeyn fiima qatala muxuu wax ku dilay aanu ogeyn allahu akbar ahay kan saacadduna ma dhacayso qiyaamadu ilaa la arko kan wax dilayaa inuu yana oqoon muxuu wax ku dilay muxuu wax ku dilay wala almaqtulu fiima qutila wala almaqtulu fiima qutila kan la dilayna aanu garanayn maxaa lagu dilay muxuu dilkan ku mutaystay aanu garanayn rasuulkii allow wuxuu yidhi alharju dilkii baa batay dilkii ayaa batay oo waa laysgumaadayaa waa la ysdilayaa dilkii baa wuxuu noqday wax ka yar ka sahlan xabadda yacni koodka shaahiga ah iyo xabadda rootiga iyo nin baa wuxuu ii sheegay masaajidkan ka soo baxay buu yidhi meel soomaaliya ka mid a ee dhulalka ilaa hadda meelaha wax ka socda masaajidka markaan ka soo baxay tusbixii baan saa u haystaa buu yidhi waa nin odaya ninka iga sheekay meel yar oo maqaayad oo shaah laga cabayo baa waxaan arkay nin nin kaleeto buntu fuusaa u haystay ku kala jeexay ku kala jeexay jarararararac markuu ku kala jeexay ayuu ninkii dhinac u dhacay dhinac markuu u dhacay ayuu isagoo sii dhacaya wy isagoo sii dhacaya uu buntukiisu saa gacanta u soo leexiyey buu laba xabadood ku dhiftay kii isaga ku dhiftay xabada a saykiina waxay ka qabsatay meel halisa labadii xabadood isna dhulku ku dhacay labadiiba oo mayd ah baa meesha is is egyaalla daqiiqada maaha taas kusoo waa s- waa weyn war nimankan maxay isku dileen ninkan hore shaah buu ka cabay gabadhan shaaha haysata shaahi markuu ka cabay bay waxay tiri lacagtii keen markaasuu yihi bixin maayo markaasay tiri lacagta iska bixi bixin maayo waaya waxay tiri anugu gabar baan ahay oo kula diriri maayee haddaad nin raga tahay bal shan daqiiqo meesha sii joogla dabay u wacanaysaa waxbay wacatay nin kalea yimi u yimi soo dul istaagay wuxuu yihi gabadha lacagteeda sii waa koob shaaha gabadha lacagteeda koob shaaha sii bixin maayuu yihi maxaad samaynaysaa maxaad samaynaysaa markuu yidhi oo hadalkii aanu afka ka dhamayn waaba ku kala jeexay rasaas buu ku kala jeexay markuu ku dhiftay isagoo sii dhacaya hor dhinaca usii dhacaya buu isna ku soo jeediyey oo laba xabadood ka gaarsi a labadiiba meeshay ku dhaceen iyagoo meyd ah oo laga qaaday waxaa la isku dilana waa koob shaaha sababto a koob shaaha marka bal xadiiska ufiirso wاladii nafsii biyadihi laa tadhab اdunya xataa yaأtiya calى الnaasi waxaan ku dhaartay bule nebigu alay sl sl addunyadu inaanay dhammaanayn ilaa la arko oo ay timaado maalin laa yadri aanu garanayn alqaatilu kan wax dilay fii ma qatla muxuu wax ku dilay waa naf ilaahay waa qof muslim ah waa ruux ilaahay geliyey oo abuuray nafaka fiihi min ruuxihi ruuxdii ilaahay subxaana wa tacaala way cidgoyn kartaa ma jirto xaqdar xaqda ah walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allah ila bilxaq qur-aanka saas subxaana wa taala waxaad u arkaysaa naf walba inay tahay naf walba xataa lama dhihin walaa taqtul muslim muslim kelima naf walba xaqdaro xaq la-aan xataa gaal hadduu yahay xaqdaro laguma dili karo jihaad laysaga hor yimaado dagaal laysaga hor yimaado dhiiggiisa ku xalaaloobo waxaa dhici karta inuu gaal yahay ammaan leeyahay waxaa dhici karta inuu gaal yahay ballan leeyahay waxaa dhici karta gaal inuu yahay dimi yahay oo aan la dili karin waxaa dhici karta gaal inuu yahay qof muslima ammaan geliyey waxaasoo dhan xataa gaalkii laftigiisi aan lagu dili karin ilaa bilxaq iska dhaafkan muslimka ahe saas darteed bay aayaddu u cumuum yeeshay u caa taqtulu الnafsa alatii xarama allah sharcigaa banaynaya maha adiga jeebkaaga laa yadri اlqaatilu fi ma qatala aanu garanayn wuxuu wax ku dilay war naftan maxaad kuma qutila wuxuu dhintay kalna caruurtiisii buu saar ka soo baxay xoogaa wuxuu is yiri quud ah u raadso hadda caruurtaadii xoogaa quud u doono ama gabar waa soo baxday oo caruurtiiba guriga kaga soo tagtayoo caawadan buu ii sheegayay nin soomaaliya xaafad xaafadaha muqdisho kamida wuxuu yihi sagaal caruura iyo hooyadood gurigooda isaga iyagoo iska jooga iyagoo gurigooda iska jooga yaa madfac kusoo duldhacay dam ay madfac baa kusoo duldhacay ay sagaalkiiba dhaawa allah almustacaan banaan buu iska marayaa waa socdaa sanka laga geliyay jaf waa dhintay laa yadri wax lagu dilay ma yaqaano wax lagu dilay ma yaqaano soomaaliya muqdisho keliya maaha meelo badan bay ka dhacaysaa imisa hebel halkaasuu ka marayay waduu marayay xabad baa lagu dhiftay hebe wad u imanayay xabad baa lagu dhiftay masaajid buu kasoo baxay xabad baa lagu dhiftay baabuur buu watay miinaa loo dhigay xaggaasuu u gudbaayey meelahaasuu maraayey rasaas baa la huwiyey iyo wax lamid ah nasal allah alcaafiya ma garanayo war maxaa laygu dilay maxaa laygu dilay laa yadri alqatilu fima qatala kan dilay laftigiisa waa lasoo diray waxaa la yidhi meel heblaayo dad waxaa jeeda naga soo horjeeda halkaas hala huwiyo rasaasta isaga laftigiisu ma hubsan ma garanayo haddii berito lasoo istaajiyo qiyaamada waana lasoo istaajin doonaaye maxaad ku dishay dadkan aada dishay haddii la yidhaahdo muxuu odhan doonaa xisbigaygaa saas yidhi miyuu odhan doonaa dawladdaydaa saas tiri miyuu odhan doonaa madaxweynehaygaa saas yidhi miyuu odhan doonaa ra-iiskayga iyo amiirkaygaa saas yidhi ninkaanu waa qaldan yahay muxuu odhan doonaa laa tasiyat alkhaaliq qof muslima uma banaana inuu ku adeeco qof kale ama amiir ha u ahaado ama sheekh ha u ahaado ama ra-iis ha u ahaado ama madax ha u ahaadee inuu ku adeeco waxaan ilaahay ogolayn waxaasna waxaa ugu weyn naf la gooyaa ugu weyn naf la gooyo marka cidna ku adeeci maysa a soo dil oo maxaan ku dilaa maxaan ku dilaa muxuu ku mutaystay a waxaa axaadiis qaarkood sheegaysaa in la odhanayo yowma alqiyaama marka maxkamadda ilaahay subxaana watacaala lasoo istaajiyo war hebel maxaad ku dishay a wuxuu leeyahy waxaan ku dilay in cizada ilaahay kor noqoto baan ku dilay yacni xaq baan ku dilay oo dariiq ilaahay baan ku dilay waxaa la odhanayaa kadabta been baad sheegtay waxaad ku dishay in cizada hebel uu lahaado baad ku dishay a ninka kuu madaxda ah inuu kor noqdo baad ku dishay ilaahay inuu kor noqdo kelimadiisu kumaadan dilin umaadan dilin waxaad u dishay ra-iiskaaga iyo amiirkaaga iyo boqorkaaga iyo madaxdaada iyo qabiilkaaga inuu kor noqdo baad u dishay umaadan dilin ilaahay dartiisa haddaad hadday arrintu ilaahay dartiis tahay boqol jeer baad xisaabtami lahayd iyo kun jeer inta aadan ku dhaqaaqin arrinkaas ahay wuxuu yihi marka sheekhu raxmat ullahi calayhi waxaa la yihi kayfa yakunu dalika qaala alharju maxaa yeelay dilkii baa isdhex galay oo dilkii baa batay oo wax walba ka fudud alqatilu walmaqtulu fi nnaar alqatilu walmaqtulu fi nnaar labada xadiis marka saasuu soo raaciyey macnahooda isku mid ah fima quti xaafidku xaafid ibn xajar baa ka sheekeynaye fima qutila maxaa lagu dilay ama fima qatala maxaa u dilay a muxuu u dilay ay hal yajuuzu qatluhu am laa ya hal yajuuzu qatluhu am laa isma weydiin ma garanayo qofkan ma la dili karaa mase lama dili karo amar un baa la siiyey ora soo dil baa le laakiin isagu isma weydiin oo ma bayaansan oo dhego iyo indha ma leh a dhego iyo indha ma leh uu ku dhegaysto ku maqlo kuna arko ma u banaan tahay mase uma banaana maxaa u daliila hal yajuuzu qatluhu am laa fima qutila bisababin sharciyin am bigayrihi kan la dilayna aanu garanayn maxaa lagu dilay ma sabab sharciyaa lagu dilay mase gayri dalika waxaan intaas ahayn harjiguna waxa weeye alfitna alikhtilaat alkahir almuujibati lilqatli اlmajhuul fitnadaas iyo umuuruhu inay isku dhex yaacaan taasoo keenaysa qatli majhuula lama garanaayo warka waxaa la odhanayaa marka lasoo teginayo hebel baa halkaa lagu dilay cid sheegatay ma jirto lamana garanaayo waxaa dilay baa la leeyahay nasal allah alcaafiya wasalaama ahy marka culimada qaarku saasay yihahdeen waxay yihahdeen alfitna wاlاkhtilaaط alkahir الاkhtilaaطaat alkahira almuujiba lilqatl اlmajhuuli ahy dil aan la garanayn meelu ka yimi iyo wuxuu yahay marka arrinkaasu waa arrinka bixiyey ahy in nooc kastay noqoto qofka ammaanani waxa weeye laba muslim hadday yihiin dadku ama dad muslimiina ay yihiin waxaa ammaanan qofka aan gacanta qaadin a qofka aan gacanta qaadin isagu seefta qaadan ama qorid qaadan ama hubka qaadan oo qof muslima u qaadan haba la dilay isaga ama qofka tanaasula baa markaa ammaanan a laba muslimiina hadday ishayaan oo seefo isula soo baxeen iyo warmo oo isku hayaan anaa kaa toosan iyo anaa kaa toosan anaa kaa saxan iyo anaa kaa saxan ilan khilaaf la-aani ma jirto khilaaf baa la isku hayaa waxbaa la isku hayaa ama ijtihaad baa la isku hayaa ama daniba oo mid walba waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu wanaag doonayo marka keebaa mudan wanaagga iyo ammaanta xagga diinta waxaa mudan kan tanaasula oo isagu yidhaahdo waayahay haddaa adigu marka inaad disho doonayso oo heerka ay kaa marayso anigu kuma dilayo qaado adigu waxaad samaynayso qaado xukunkiisa umaaha qaado la tag xaggeed geyn meelaad geynaysaa ma jirto waana sidii dhacday uu ku ammaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam alxasan ibn cali radia allahu canhu markii fidnadaas uu ka sheekeeyey abubakra iyo axnaf ay ka sheekeeyeen basre uu u socday caliy bn abi aalib radia allahu canhu inuu u tago uu rabay axnaf oo uu ku yihi ka noqo kadib yani fitnadaasu mudday socotay kadibna waxaan ognahay in xasan ibn caliy radia allahu canhu markii caliy bn abi aalib radia allahu canhu la dilay oo khawaarijtu ay dileen khawaarijtuna koox ka dhex baxday labadaba bay ahayd ka dhex farcantay oo ciidankii caliy bn abi aalib ka baxay waxayna kaga baxeen maxaad dadkan yani maaragtay aada la dagaalamayso oo inaga soo horjeeda yani dumarkoodana u qafaalan weyday kooda jariixaana aada u dili weyso isu raacsiin weyday xoolahoodana aada u qaniimaysan weyday had maxaa dhacay hadday gaala yihiin oyna la dagaalamayno marka caliy bn abi aalib radia allahu canhuna wuxuu u arkaayey dad muslimiina oo buqaad ah oo ku baxay inay yihiin oo aanay u banaanayn kooda dhaawacmana laysma raacsiiyo haniimana xoolahoodu maaha waa dad muslimiina oo la iskhilaafay maxaan kuu sheegaayo dumarkood a marka khawaarijtii waxay ka laazimiyeen marba haddii lala dagaalamay inay gaala yihiin taasuna sax maaha walidalika shubhadu meeshay uga timaado way dadka wax gaalaysiiyo oo meeshay uga timaadaa waxa weeye qofka inaanu lala dagaalami karin ilaa inuu gaaloobo maahin taasuna sax maaha taasuna sax maaha qofkii isagoon gaaloobin baa kolalka qaarkood fi xaalaad mucayana xaalado mucayana dagaalkiisu xalaaloobi karaa sida buqaada maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay faqatilu alati tabgii xataa tafii'a ilaa amri illah labada daa'ifana wuxuu ku sheegay muminiin inay yihiin wain daa'ifataani min almu'miniin labadiiba waa dagaalameen mu'miniinna waa lagu sheegay laakiin qolaa waxay tahay alfi'atu albaaqiya qolada xadgudubtay oo ku baxday imaamkii sharciga ahaa qoladaasaa marka lala dagaalami karaa dagaalkeeda waa banaan yahay laakiin waa iyagoo muslimiin ah baa lala dagaalamaya marka dagaal banaan baa jira qofka isagoon la gaalaysiin looma baahno marka in la gaalaysiiyoba ee dagaalka haddaad ula xilanayso waxaad ku doodaa isagoo muslin ah yaa dagaalkiisu ii banaan yahay oo anaa masalan imaamkii sharciga ahaa ah anigaa waxaan ahay khaliifadii sharciga ahaa anigaa waxaan ahay daa'ifadii caadilka ahayd oo maaragtay cadaaladda ahayd kuwanuna waa igu baxeen oo xukunkay ka baxeen hadday arrintaasu sax tahay oo sida asalkaa tahay adiga lagugu doortay oo musikan tahay oo dhulkiiba aada qabsatay oo xoog ku qabsatay oo markaa laysu kaa dhiibay waad ku doodi kartaa laakiin inaad gaalaysiisaa kama laazimayso laakiin khawaarijtii halkaasay ka baxeen oo waxay yidhahdeen labadan qoloba waa gaalo marka caliy ibnu caawiya radia allahu canhuma kumana yaa saxnayn saasay marka dhiiggoodii ku banaystay tay oo kamid ah qolada khawaarijta waxay yidhaahdeen nimanka fidnadan wadaa saddex nin oo saxaabada ah bay sheegeen caliy ibn abi aalib radia allahu canhu oo qolada dhinacan khaliifada isagu ahaa reer ciraaqna markaa ay la socdeen mucaawiya radia allahu canhu oo isagu markaa amiirka ahaa shaam iyo damashaq salligu ahayd reer shaamna hogaaminayey iyo camr ibn alcaas radia allahu canhu amiiru misr ahaa misr ka ahaa lana socday ee, dhinaca mucaawiye radi allahu canhu ragguna waa rag orada saxaaba ah oo aan lagu xadgudbi karin caliy bn abi aalibna hadda fadligiisu waaba mutadaahir waa mubashariin biljana tobanka jannada loogu bishaareeyey buu kamid yahay labada kalena waa laba saxaabiyo jaliila saddex nin baa marka oo khawaarijtaa baa heshiisay waxay yidhaahdeen saddexdaas aan ka takhalusno aan dilno muslimiinta marka aan uga raaxayn bal waxay meeshay xaaladii la gaartay firi markii hore waxay ahayd yacni aynu ka ka leexano labadan qolo oo anagu aanu xaqii sugno markii ay saddex nin ninna waxaa loo diray masar ninna waxaa loo diray dimashik oo mucaawiya joogo nin oo camr ibn caas radiallahu canhuna joogo ninna waxaa loo diray kuufa oo cali ibn abi aalib radiallahu canhu joogo a kuufe waxaa loo diray cabdiraxmaan ibnu muljim nin la yidhaahdo waa ninka caliy ibn abi aalib dilay labadii nin oo kaleeto kumay guulaysan waktigoodii ma soo gelin a mucaawiyana subaxdaas ay ku ballameen waxaa layidhi ma soo bixin camr ibn caasna ma u yar haleelin ninkii calaa kulli xaal labadii nin oo kale arrintii uma suurta gelin caliy bn abi aalib radi allahu canhu oo salaadii fajar usoo baxay waa caliy bn abi aalib markaas qof kafkiisa ma joogo adduunka korkiisa ma saarna qof caliy bn abi aalib radia allahu canhu ka fadli badan maxaa yeelay ummaddan nabigeeda calayhi salaatu wasalaam kadib abubakar baa ugu fadli badan uma cumar uma cuhmaan uma caliy radi allahu canhu saddexdaa horena way tageen abubakar iyo cumar iyo cuhmaan marka khaliifadii afraad oo caliy bn abi aalib weye sida ahlu sunnuhu ay qabaan isagoo salaadii fajir usoo baxay ayuu seef uu bil dhan mariid marinayey oo diyaarinayey ayuu ku kala jeexay halkaa foolka ah buu kaga dhiftay madaxa uu kala jeexay ku dhiftay kadib waa la qabtay ninkii nebigu alay sala slam xadiis buu ku sheegay xadiis buu ku sheegay oo wuxuu yihi laba nin wax ka shaqisan ninkii hasha boqon gooyey ee reer aad ninna waa ninkii nabigu ala cali uu la hadlayay radia allahu canhu ninna waa ninka halkaa seefta kaaga dhifan doona madaxa u ishaa afoolka labadaa wax ka shaqisan ma jiraan nabigu alay sla marka shaqi inuu yahay nabiga alay sala slam ayaa sii tilmaamay shakina kama taagna ninkaasu wuxuu u dilaayay cali bin abi aalib diin baan doonayaa inaan kor u yeelo oo jihaad baan ku jiraa oo cali bin abi aalib waxa weeye dulmiguu ku sugan yahay markay diintu kugu qalloocato ama fahamku halkaas buu galaa nasalu llaha alcaafiya wasalaam saas marka uu ku dilay kadib waxaa meesha qabtay wiilkiisii caliy bn abi aalib radia allahu canhu oo xasan ibn caliy radia allahu canhu nabiguna alay sala slam wowe uu ahaa ayaa qabtay xukunkii oo booskii aabihiis galay booskii aabihiis markuu galay ciidan aada u weyn oo culus ayaa usoo baxay si dagaalkii mar labaad la isugu rogaal celiyo shaamna waxaa kasoo baxay oo xagga mucaawiye uu hogaaminayo ciidan weyn oo culus labada ciidan meel shaam iyo ciraaq u dhexaysa bay isugu soo baxeen sida kutubta taarikh ay warinayaan iyo kutubta xadiiska shuruuxaadka ahba shi bukhaari ah oo arrintaas soo khulaaseeyey wuxuu yihi dakara ahlu lakhbaari dadka akhbaartu waxay sheegeen annahu lama qutila caliy bn abi aalib radia allahu canhu markii caliy bn abi aalib uu la dilay baayaca ahlulkuufa alxasan ibn cali reer kuufa waxay beeco la galeen alxasan ibn cali radia allahu canhu wabaayaca ahlu shaam ahlu shaamna waxay baayaceen mucaawiya yani ayay doorteen fashaamiya wuxuu la soo baxay reer shaam oo ciidankoodiiyo yuriidu lkuufa kuufa ayuu xaggeedu usoo ruqaansaday isagoo doonaya wa saara alxasanu biahli lciraaqayn faltaqayaa bimanzilin bayna ardi lkuufa bimanzilin min ardi lkuufa waxay ku kulmeen meel ciraaq agteeda ah oo kamid ah oo kufa u dhow fanadara alxasanu xasan wuxuu eegay radia allahu canhu ilaa kasrati man macahu min ahli lciraaq wuxuu eegay ciidanka la socda tiradiisa iyo lixaadka uu leeyahay ayuu arkay waxaa la yidhi lixdan kun buu ahaa ciidankiisa qaar qaarkood lixdan kun bay ku sheegeen ciidanka ali alxasan ibn cali radi allahu canhu reer ciraaq watay ciidan xoog lu watay fanaadaa marka wuxuu u dhawaaqay reer shaam buu u dhawaaqay way isu dhow yihiin labadii ciidan wuxuu yidhi yaa mucaawiya mucaawiyow inii qad ikhtartu maa cinda allah anigu waxaan doortay ilahay agtiisa waxa yaal ragga geesiyaasha waa kuwa geesinimadu geesinimadu mar walba maaha inaad ku dhiirato waxaan lagu dhiiran oo dembi ah maana ku dhiirato geesinimadu waxa weeye inaad xaqa u noqon karto inaad rujuuci karto inaad naftaada waajihi karto inaad waxa markaa naftu ay kula doonayso wax ka khayr badan dooran karto inaad zuli karto waxaasoo dhami geesinimo weeye wuxuu yidhi inii qad ikhtartu maa cinda allahi anigu waxaan doortay wixii ilaahay agtiisa jira ee janno iyo khayr iyo raallinimo ah a fa in yakun hada alamru madaxtinimadan ayaynu isku hayno labadeen hada alamru haddii uu laka adiga yahay mid aad leedahay u xaq leedahay famaa yanbagii lii an unaasicaka fiihi im ima cuntanto xaqna uma lihi inaan kugu qabsado haddaad adigu xaq u leedahay haddaad adigu xaq u leedahay arrinkan madaxtinimada ah sida adigu aad ku doodayso anigu inaan kugu qabsado maba aha saas darteed waa inaan ka tagaa wa in yakun lii haddaan anigu leeyahayna faqad anaa kaaga tanaasulay anigu sooma lihi oo kama tanaasuli kara waxaa anaa kaaga tanaasulay labadan jeerba adaan kaaga baxay arrinkii fakabara asxaabu mucaawiya asxaabu mucaawiya ayaa takbiiro weyn bay ku dhifteen allahu akbar wa qaala almugiiratu bnu shucba oo la socday cinda dalika ashhadu anii samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama waxaan markhaati ka ahay buu yidhi inaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu lilxasani xasan odhanaya ina ibni haada wiilkaygan ila waa wiilkiisa iyo gabadhiisi baa dhashay nabiga calayh isalaatu wasalaam wiilkayganu sayidun waa nin madax ahoo oday ahoo yani sayid ahoo sharaf leh sayuslixu allahu bihi ilaahay wuxuu ku islaaxin doonaa bayna fi'atayni min almuslimiin laba kooxood oo muslimiin ah fajazaaka allahu can ilmuslimiina khayra ilaahay muslimiinta khayr ha kaaga jazay waqaala alxasan xasan baa markaa wuxuu yidhi oo ku darsaday itaqi illaha ya mucaawiya mucaawiya ilaahay ka baq calaa ummati muxamadin sala allahu alayh wasalam ummaddii nebi maxamed ilaahay uga baq laa tufniihim bisayf seef ha ku baabi'in calaa dalabi dunya wa guruurin faaniya adduunyo dalabkeed iyo guruur faani ah ha ku baabi'in fasalama alxasanu almra ilaa mucaawiya amarkii oo dhan marka wuxuu ku wareejiyey uga tanaasulay mucaawiya wa saalaxahu wa baayacahu cala asamci waataaca isagii buu markaa beeco la galay inuu u hoggaansamayo oo maqlayo o addeecayo waa nin lixdan kun oo ciidana wata lixdan kun oo ciidana waa meesha ay shiicadu ku gadoodeen qaarkood oo yidhaahdeen dulli buu baday walidaalika sida aada shiicada ku aragtaan xasan aada uma soo qaadqaadaan ee xusein bay soo qaadaan oo yacni waktigaa zayd ibni mucaawiya uu imaan doono ku bixi doono oo lagu dili doono karbala ayay ayay aada u buunbuuniyaan oo aada usoo qaadaan saad aragteen maalinta cashuuraana ay seefaha isla dhacaan ya xusein ya xusein iyagoo weligood yaa xasan le ma arkaysa sababtu maxay tahay xasan iyo xuseinna nabigu alay sla sayidaa shabaab ahli janna uu yihi labadaba a labadaba sayidaa shabaab ahli janna waa wiilashii nabiga calayh salatu slam gabadhiisa faatima ay dhashay cali bn abi taalibna u dhalay ahay maca dalika wuxuu hawe markay ku dhisan tahay waa saase iyagu markay doonayaan markay doonayaan waxooda inay ku wataan inxiraafkooda meeshii hawadoodu saasay ku gadoodeenoo xasan tanaasulka uu sameeyey ee nebigu calayhi salatu salaam uu ammaanay a ayaa ay shiicadu ku diiday a oo waxay yidhaahdeen dullinimo ayuu mu'miniintii baday meesha nebiguna alayhi salatu salaam uu leeyahay ina ibni hada sayid ma shiicadan dhegaysanaa iyo munxarifiinta mase waxaan dhegaysanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu alayhi salaam tanaasulkaasuu ammaanay oo wuxuu ku sheegay sharaf iyo ciz inuu ku mudan yahay xasan radia allahu canhu halkaasna waxaan ka qaadanay qofka tanaasula oo dhiigga muslimka badbaadiya inuu ka sharaf badan yahay kan isagu ku mamanaado o aan tanaasulin inuu ku sharaf inuu ka sharaf badan yahay oo ka fadli badan yahay marka labada muslim ee isla soo aada seef ama ku dagaalamta ama laba ciidan kooda tanaasula baa sharaf badan oo koodaasaa dhiigga badbaadiyabaa ammaanan ee ma ammaana kan isagu dhiigga ku muman oo aan waxba u aaba yeelin marka xasan wuxuu yidhi saacadiisii buu galay mucaawiya ciidankiina wuu ku wareejiyey وباyعه على السمع والطاaعة على إقامة kتاaب اللhi وسuنة نبيهi صلى الله عليه وسلم ثuma dkلa الكوفة iyagoo wada jira hadda فiiri labadii ciidan oo boqol iyo kontonka ahaa iyagoo wada socda bay markaan soo galeen kuufa awalna waxay usoo baxeen inay isku baaba'aan oo isku dhintaan qolo walbana intaasoo kun oo ciidan oo muslimiin ay ka dhimato ثuma dkلa الكوفة لنفسhi baycadiibu reer kuufa markaa ka qaaday calى ahli اciraaqayn fakana tilka sanatu sanatu ljamaaca sanadkii jamaacada loo bixiyey rafiir muslimiintu say ugu farxeen kulankii muslimiinta khilaafkii oo dhammaaday iyo fitnadii oo dhammaatay liijtimaaci الnaasi waitifaaqihim dadkiioo kulmay oo heshiiyey wainqiطaaci اlxarbi iyo dagaalkiioo joogsaday wabaayaca mucaawiyata kulu man kana muctazilan wabaayaca mucaawiyata mucaawiye markaa waxaa la beecag galay kullu man kana muctazilan canhu dadkii saxaabada ahaa ee u badnaa ee u tiro badnaa ee dagaalka iyagu markii hore ka joogsaday ee labada qolo ka dhex baxay mucaawiya markaa beecadii la galeen ummadii hal qof bay isku raacday baayacahu sacd ibn abi waqaas maslama watabaashara annaasu bidalika qalahu ibnu baطaal sharx lbukhaari juska shan iyo tobnaad boqol iyo shan buu sheeku ku sheegay hay qaala alxaafid alqurطubi raximahu llah qurطubiga mufasirka ma waa waxa weeye qurطubiga oo kitaabka xadiiska sharxigaas kale fabayana hada alxadiidu ana alqitaala ida kana calى jahlin min طalab الdunya aw itibaaci hawa fahuwa aladi uriida biqowlihi alqatil wاlmaqtulu fi الnar wuxuu yihi waxaa loola jeedaa xadiisku wuxuu bayaaninayaa ida kaana dagaalku hadduu yahay calaa jahlin min dalab اdunya a adduunye lagu doonayo iyo xukunkeed iyo xoolaheed iyo jagooyinkeed iyo wax lamid ah aw itibaaci hawa ama hawo la raaco hadduu yahay fahuwa aladi uriida biqowlihi alqatilu wاlmaqtulu fi الnar kaas weye kan lagu doonay buu yihi lagu sheegay marka baabkaas ah labada muslim inay isula yimaadaan seef waa arrin reeban haddii ay dhacdona waxaa loo baahan yahay in midkood tanaasulo ama la islaaxiyo dhexdooda in la isbanaysto ama la isgaalaysiiyana baab kaleeto oo kasii daran weeye kii banaysiga ah oo kasii daran oo isaguna nusuustiisa kale leh marka laba mas'alo baa halkaa ku kulmaysa isgaalaysiin iyo dhiig xalaalaysi labadii dhiigga la kala xalaalaysto iyadoo dhiigo marka labada qof oo muslimiinta inay seef ku kulmaan ay ayan banaanayn ayaa haddana ayan banaanayn inay haddana xadka iskala baxaan oo isgaalaysiiyaan marka asxaabtii nebiga alay sala slam markii arrinkaas u dhacayna siday u mucaalajeeyeen habeenadan waynu arkaynay nebiguna alay sala slam su uga dardaarmay waynu arkaynay axaadiis kaloo ummadda guud ahaan ka sheekaysana waynu arki doonaa walaalayaal waxaan kusoo khatimaynaa caawa darsigeena ama casharkeena dadka muslimiinta dhibaatadu ka dhex taagan tahay iyo dagaalada waxa culimmadu ay la qaylinayso oo ay maaragtay u xiiqday waxa weeye dhiigga muslimka daadanaya hala badbaadi kolalka qaarkood waxaa la xujaystaa oo la keenaa marka dadka maarata odhanaya gaalaa meeshii soo gashay gaalaa joogta ee gaalada la dagaalamayaa gaalada muslimiintu hal meel bay uga soo wada jeensanayaan laakiin horta bal marka hore ooduhu say u kala sarreeyaan baa loo kala qabal annaga waxaan ka hadlaynaa dadka muslimiinta ee soomaalida soomaalida annaga kuma aanaan ogeyn boqol kiiba konton boqol kiiba afartan boqol kiiba lixdan inay gaalo yihiin shacabka muslimkaa soomaalida waxaan wasanaa in wada yihiin dhammaantood afraad gaala haddii laga helo afraad wey waxaan xukun lahayn laakiin shacab muslimah baa meeshaas degan haddii asalku uu sidaa yahay asalka in looga baxo maaha dunuun iyo waxyaalo siyaasad ay laisku hayshaysto diintu uma khuduucayso marka asalkii baan unoqonayna asalkii hadduu saas yahay qolo gaala soo kaalmaysatay iyo qolo gaala soo jiidatay keligeed layskuma gaalaysiina layskuma gaalaysiina mar bay gaalnimo noqon kartaa marna gaalnimo ma noqon karto masaa'il caqadiya waaye oo qof walba inuu iska dhex dabaasho aanay banaanayn maxaa yeelay haddii lagu gaalaysiinayo gaalada siyaasadaha ay u kala qaataan ama u kala galaan dadkan soomaalida ee qabaa'ilka isu dilayay muddada dheer ee labaatanka iyo dhowrka sana ah hadda soomaali hal qof oo ka harayo oo aan gaal noqonayn ma jirayo asal aslan ma jiray sababtuna waxay tahay xataa dawladdoodii waxay la burburtay qabyaalad bay la burburtay iyo qarannimadooda hadday etoobiya tahay oo dawlad dhinac joogtayna oo gaalo ah cid aan soo kaal cid aan uga haybaysanayan ma waxa weeye soomaali qabiil aan soo kaalmaysan xabashi waa yaryahay taariikhdana in la ilaawo maha taarikhduna kama bilaabanayso laba kun iyo lixdii ama laba kun iyo shantii kama bilaabato taariikhda taariikhdu waa taariikh dheer haddaynu ka bilowno jabhadihii dawladdii qaranka soomaaliyeed ku burburtay intaasoo jabhadood dadka waxaa laga yaabaa dhalinyarta yar ee hadda dhegaysanaya meelahan gaalana soo kaalmaysa gaalana waa waxaan la yahay maaha arrinkaa inaan fududaynayno laakin waxaan leenahay arrinka xukunkiisa asalka ah caatifo uma khuduuco caatifo in lagu dhiso wax lagu dhiso maaha jabhaddii la ohan jiray s s d f jabhaddii kaleeto la ohan jiray s n m ee waqooyiga laga lahaa jabhaddii la ohan jiray u s c ee koonfurta laga lahaa ee xamar laga dhisay jabhadii m ee koonfurta iyadana babnaa ka bacda dalika s s s s s s dhowr iyo tobanka gaaray laakiin kuwa u horreeyey baan ka hadlay afartii u horreysay s n s s d f oo ay ahayd gobollada waqooyi bari shacabkeedu ay maaragtay u badnaayeen xaggee bay salka ku haysay dawladdii ay ku soo duushay xaggee bay salka ku haysay yaa hubayn jiray yaa dhulka siin jiray yaa soo tababeri jiray yaa soo ka hogaamin jiray so etoobiya ma ahayn ha etoobiya ma qof baa diidi kara soo taariikh qoran ma waa taariikh qoran s s d f xaggee bay kasoo duuli jirtay ardi sababa xaggee bay kasoo yaa soo kaxayn jiray ciidamo etoobiya oo mingiska hayla marya xaggee bay ku socotaa waxay ku socotaa soomaaliya dagaalkeeday ku socota oo soomaaliya magaalaa joogta markaas soo shacabkii soomaaliyeed ma joogo dadka soomaaliyeed ciidankoodu markaas musalax ma ciidan gaalo ahba ay la dagaalamayso ay dilayso laisku haystayaa maaha gaalaysiintu inay tahay kobiya ee layskaga gaalaysiina gaalo soo kaxaysta keli gaalo soo kaxaysta muxuu usoo kaxaysta gaalada muxuu usoo raacay gaalada ula socda ma dan buu ku wataa adduunyo ma siyaasad buu ku wataa muxuu qorshahu ka leeyahay ay tahay ma diintuu rabaa inuu ku daciifiyo ma islaam ku baabi'iyo muxuu yahay qasadkiisu a alumuuru bimaqaasidiha ictibaar bay leedahay xukunka si loo gaaro marka lama gaalaysiin waaga lama oran s s d f na waa gaalowday maadaama ay xabasho soo kaxaysatay ama qabaa'ilkii markaa ku jiray oo reer hebel iyo reer hebel ahaa ayaa maaragtay gaaloobay dhammaantood maadaama ay taageersan yihiin jabhaddaas s n m oo reer waqooyiga ay u badnaayeen iyana waxay kasoo amba qaaday etoobiya etoobiya soo kaxaysatay etoobiya soo hubaysay etoobiya saldhig u ahayd etoobiyay kaga soo duulaysay soomaaliya si ay u qabsato gobolada waqooyi waayo s n m markaa magaalay ahaayeen maya ciidama gaalaysiin dadka ay kusoo duulayeen oo dawladda soomaaliyeed ahayd iyo ciidankeedu ma gaalay ahaayeen iyagu marka ma yagaa gaalo ahaa maya ciidama gaalaysiin waa yahay u s c oo xamar qabsatay oo maxamed siyaad barre iyo dawladdii qaran ka soo saartay ee qabsatay etoobiya ka soo duushay xaggeba ka timi etoobiya ka timi waaya ma ma gaalowday markaa ama shacabkii markaa watay ee gaaladaa soo kaxaystay etoobiya xabasho soo kaxaystay ma gaaloobeen weligeed lama oran u s c baa gaalowday weligeed lama oran s s d f baa gaalowday weligeed lama oran saxna ma ahayn s n m baa gaalowday marka gaalnimada maanta qofkii xabasho soo kaxaysta maantay bilaabanaysa ama bilaabanayso taas macnaheedu maaha anaga inaan difaacayno dadka gaalo iyo xabashi iyo wax lamida soo usoo kaxaysanaya soomaaliya laakiin waxaan leenahay xukunka sharcigaa iyaan hawada raacsiin dadka siyaasadda isku haystana iyo xukunka iyay maanta u bedelin wax kaleeto oo aan aan ahayn cinwaankeedii aan ahayn soomaali weeye dadkaanu waa dad muslimiina waxbay isku hayaan dhexdooda ha la islaaxiyo ummadooda ha eegaan culimaha usoo fadhiistaan marar badan baan waxaan niri walaalayaalow haddii aan culimada soomaaliyeed xataa lagu kalsoonayn culimada caalam alislaami joogtee muslimka ah hala hala hala ha dhexdhexaadiyaan hala ogolaado ha hala ogolaado yuu yahay qofka xukunka ilaahay diidan yaa diidan in la kala xukumo annaga maalin walba ma waxaan dhex dhex fadhinaynaa oo ummaddii u la-anaysa u qaxaysa u baabi'aysa koxebel iyo koxebel baa isku duulaysa ummadduna way ubaa u dhex baabi'aysa arrinka arrin saxa maaha hadhowna waxaa la ohanaya koxebelna waxay maaragtay khadki sax ahayd bay ku jirtaa iyadaa maaragtay muslimiina inta kalena maara muslimiin maaha wax saxa maaha dadkan axaadiistan iyo axaadiista lamida iyo shareecada sheesheys culimadu ay intaa ku dhawaaqayaan waxa weye war dadkan soomaaliyeed dad muslima way asal ahaan qofkay wax ku caddaadaan mooyaane hadday asal ahaan saas u yihiin asalku waa in dhexdooda la islaaxiyo wa in daa'ifatani min almu'miniina tatlu fa aslixuu baynahumaa waa in laga wada hadlo waxa la isku hayo marxalada labaad ba waxaa imanaysa marka annaga haddaan dhexdeenna xallino ugandes iyo burundis iyo gaalo iyo xabashi iyo keyrka siyaa ka yeelna shacabka soomaaliyeed hadduu israacsan yahay laa xabashi baan u imaan karin baan u imaan karin wax soo haweysan karaana ma jiraan waadna ogtihiin oo xabashidu hal sano bay ku nigaan kari weyday soomaaliya hal sano bay ku nigaan kari weyday markay xarbigu tahay xarbi aan la garanayn waxay tahayna intaasoo sanaa maaragtay dadku qaxayaan magaalada muqdisho saas la isugu dhex meeraysanayaa maxaan kuu sheegaayay dad iyo dunyana baaba'day marka waxaasoo kaleeto in qofkii yidhaahda war waxa kan bal sharciga dib ha loogu celiyo ha la eego kitaabka ilaah ha loo bandhigo fain tanaasactum fi shayin ana waxaan qolna ilaahay loo celiyo kitaabkiisa iyo sunada nebiga sunada nebiga iyo kitaabkuna ma hadlayaane dadkaa yaqaanay oo culimada aha lagu kalsoon yahay tacaalow ilaa maaha anigu cid aan dhegaysanay male kumanaynku qortuu igu jiraa fatwadaydana waana haystaa wax saxa maaha waa lagu qabsan karaa waxaa lagu dhihi karaa waxaa cid kastaa la qabsan karaa qof kasta sheekh iyo shariifba waa la qabsanaya waxaa la oranayaa dacwaa lagu haystaa waa inuu maxkamadda islaamka yimaado war qof walbo marka maxkamadda islaamka ogolow kitaabka ilaahay ogolow cid allaale adduunka muslimka wixii muslim jooga ciddaad diinteed ku kalsoon tahayna kaalina kala xukuma dhah sheekadana dhammeeya laakiin in muslimku sidaa isugu dhammaado diinna lagu tilmaamo arrinkaasu arrin la ogolaan karo oo sax ah maaha waana waxa habeen iyo maalin culimadu ay la
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه waa ka go-ay baan filayaa sheekh maxamed
ayno aan uga ducayno marka si aan isugu nimaano maalba waddanka waa loo ducaynayaa laakiin culamada qaar ba waxay leeyahay xalaal quwuudka ayaa nagu yar dadka qurbaha jooga xalaal quwuudkooda ayaa yar marka ducada sidaa looga aqbalayaa marka sheekh maxamed idriis xafidahu allah waxaan caawa aan ka baryi lahaa aan ka codsan lahaa si aada iyo aada inuu ummadda islaamka ah oo muslimiinta ah soomaaliya waxay doonaan ha noqdaan ugu duceeyo xalaal quudasho si ducadan uu allah subxaana wa tacaala u aqbalo oo balaadkii dhulkii aan ka nimid ay u islaaxaan ruaantu arrin aad iyo aad u muhiima marka sheikhu hadduu maqlay insha allah hanoo duceeyo insha allah hana noogu duceeyo xalaal qudasho ummadda soomaaliyeed siiba dhul walba ay joogto iyo meel walba adduunka joogto falyatafadal sheikhana alfaadil mashkuuran السلام عليكم ورحمة الله أحباب في الله ما حد حلال قوسة ذاتك الله فصير إياه ولا أقبل ما يسوي الدين إلا ما فهم حلال قوسة وحيت هاي الله المستعان آم، الشيخ مصلاتي آه، ش- الشيخ محمد آم، وحن وحن الله سبحانه وتعالى وقبلنا الشيخ إنه ميسانك حسنات وقدر محاضرات ee kudurka noo socday waxaan filaya caawa inay tahay habeenkii sagaalaad ha noo socdo qur-aanku dhibaato male insha allah walaalaha laakiin aan yarayno sheekh maxamed waxaan aan idhi intii khadku kaa xumaa maalin walba qolkan hadday noqon lahayd iyo maraakiista hadday noqon lahayd meel walba toban soomaali isugu yimaadama wadankooda loo duceeya waxaa la yidhahdaa ilaahow musiibadan nasaara naga qabo habeen walba halka u ducaynaynaa marka waxaan rabay keliya inaan shiikhana aan kaa codsado maadaama ducadu ay ku xiran tahay waxyaalo badan ayna ka mid tahay tii rasulka alay slam yidhi xalaal quudashada nacam qofku inuu yahay qof xalaal miirad ah ummadda soomaaliyeed ee degan qurbaha iyo maraykanka xalaal quudashadooda ayaa iska yar siay culamadu maalada noo sheegaan separation baa lagu jiraa arrimo kaloo tuuganimo ah ayaa dadku ay u badan yihiin inay sameeyaan marka ha warac warac baa lahdaa ha niya soo qortay marka sheekhana faadil waxaan kaa codsan lahay bal horta in anaga noo ducaysid kuwa qurbaha joogana noo ducaysid si allah subxaana wa tacaala oo ducadayada oo u aqbalo oo aan u noqono dad xalaal quulashadooda badan tahay ducadoodana allah subxaana wa tacala u ajiibo marka baaraka allahu fiik sheekhana alfaadil alaa juhdika aad ku bixisay muxuu ahaay saad noo tarbiyan lahayd إن شاء الله كسر له عباية بارك الله فيك
ah alxamdulilah ma la maqlayaa codka ma la maqlayaa ha baaraka allahu fik alxamdu lilah waxaan filayaa walaalo waxay yihaahdeen mike uu kaa dhacay anigu ma dareemin inuuga dhacay marka sawirkan baa iska muuqanaya in mike meesha saaran yahay meel iga dhacay idinkaa sheegi karaa si aan hadalka markaa ukhulaaseeyo ama aan u xiro meel ugu xiro markaan ka hadlayay dadka muslimiinta ah inaanay yani soomaaliyeed inaanay isgaalaysiin oo dhiigooda banaysan iskuna banaysan yani waxyaalaha yani xujooyinka ay ugu badan ay soo adeegsadaan oo ah yani gaalaa lasoo adeegsaday ama gaalaa joogta hadda wadanka oo kalo soo adeegsatay baan waxaan xoogaa taariikh ahaan ugu sheegay jabhadihii soomaaliyeed ee qarankii soomaaliyeed lagu dumiyey kulligood etoobiya ayaa laga soo laga soo taakuleeyey laga soo asaasay laga soo sameeyey weligeenna qabaa'il soomaaliyeed baana jabhad walba ay ku suntanayd oo dadka soomaaliyeed qayb ka mid ah marka haddii la yidhaahdo s s d f maadaama ay etoobiya lasoo kasoo kasoo anba qaaday oo soo qaadatay gali ahayd qabaa-il daeed ba gaalo noqonaya leentaagi oo hiri hooba siiyey s l mna haddii la yidhaahdo sidaas oo kale ahayd iyadana saas oo kale qabaa-il badan oo soomaaliyeed baa iyana halkaa ku baxaya sidaas oo kale u s c haddii iyana la yidhahdo etoobiya iyana kasoo baxay saasaa iyana soconaysa s b m haddii la yidhahdo saasay soconaysa s n f s s s wixii s s ahaay o dhan jabadihii soomaalida qabiil walba u samaystay oo etoobiya laga soo abarqaabiyey dhammaantood laga soo taakuleeyey hub iyo ciidan iyo saldhigyo iyo kulli laga soo siiyey gaalo saa usoo kaalmaystay haddii la yidhaahdo kulligood gaalay ahayn shacabka soomaaliyeed boqolkii toban baa kasoo haraya inuu noqdo muslim inta kale boqol kiiba sagaashan gaalay noqonaya taarikh ahaan arrinkaas arrin la isku khilaafsan yahay ama laba qof ay ka murmayso maaha in jabhadaha soomaaliyeeda qabaa'il ku dhisnaa dhammaantood ay etoobiya soo taakulaysay marka arrimahaas haddii la isku gaalaysiinayo dee qabaa'ilka soomaaliyeed o dhan waxba kama haraya soomaaliya o dhan gaalay noqonaysaa taasuna sax maaha marka macnaha ka wadnay waxa weeye waryaan laysugu xujaysanin waxyaalaha siyaasadda ah ee laysku hayo ee kuraasta laysku hayo ee xukunka laysku hayo soomaali dhexdeeda ah mid mid walbaa wuxuu doonaba iyo magacu doona ha adeegsadee yaan laysku gaalaysiinine ha la wada hadlo oo ha laga faa'iidaysto tajaaribta iyo waxa dhacaya oo diinta iyo kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga caleh ha loo celiyo oo culimo ha loo bandhigo hadday yihiin culimo soomaaliyeed iyo hadday yihiin culimo muslimiin oo keyrkood ahba ilaahay wuxuu muslimiinta hadday wax isku qabtaan inay kitaabka ilaahay u celiyaan fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayru waxsanu ta'wiila marka in kitaabka ilaahay loo celiyo lagu kala xukumo oo qoladii qaldan layaha waa qaldan tahay qoladii saxan layaha waa saxan tahay laakiin qofna inuu ogolaan waayo xukunka ilaahay in lagu kala xukumo arrin saxa maaha hadalkaygu halkaasuu maraayay halkaasaana kusoo gobaabay ee dadka soomaalida ay ha ka waantoogaan ilaahayna subxaanahu watacaala ha loo maaragtay duceeyo ducada yaan looga daalin laakiin waxa laysku gumaadayo dadka soomaaliyeed muslimka ah arrin saxa maaha maatadana ku marka in ilaahay subxaanahu watacaala arrinkaa looga boqo waayo walaalayaal halkaasaan ku ku gabaabay ducada walaalkan siduu yidhi waa ducadu waa in la wadaa horta in laga daalo maha abu axmedow maxaa yeele nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal maa lam yacjal haddaanu ka degdegin oo dhihin la iima jawaab la iima ajiibin hadalka ma la maqlayaa horta hadalka ma la maqlayaa cod ma jiraa ikhwaani waadix waaya baaraka allahu fiik marka ducada waa in la wadaa aan laga daalin waana wadayna biidni illahi tabaaraka wa tacaala waana inaynaan ka quusan oo ka daalin naxariista ilaahayna subxaanahu wa tacaala kama quusanayno oo si kastoo xaaladdu ay u dhibaataysan tahay o u inkaaran tahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka barayno farig u furo ummadda ilaahayna ka dulqaado dhibka dacadana waa in la wadaa oo aan laga daalin laakiin sida walaalkii sheegay asbaabaha duca lagu ajibo waxaa kamid a xalaasha oo la quuto ducada oo ikhlaas qalbi yacni khaalis ah lagu ducaysto waktiyada ijaabada oo lala fiirsado arrimaha waxay ka mid tahay keeni kara ducada in la ajiibo oo ilaahay subxana watacala dhaqsi waay samaynayo inuu ka baxo a ilaahay subxaana watacaala dadkaas daalimiinta ah ma jecla qofka daalimka ah alla subxaanahu watacaala marka xalaasha oo la yacni cuno lagana gaabsado arrimaha xaaraanta ah oo layska ururiyo oo aada looga digtoonaado waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu weyn oo ducada ilaahay subxana wa tacala uu ku ajiibo marka laa shaka inagana yani zamankan aynu joogno zaman xalaashii yaraatay bay noqotay waa zaman xalaashu yar tahay oo yani tahay isku daya inuu maaragtay xalaasha ku ekaado keliyana ay maaragtay dhibaatooyin badan iyo caqabaad badan hor imaanayaan waa sax wey wax jiro wey laakiin waa in lagu gaabsado xalaasha haba yaraatee maxaa yeelay yani adduunyadu waa wax kooban waana maalmo aakhirana xisaabteedu waa dhiman tahay marka dhammaan walaalahay iyo nafteydaba waxaan ku waaninayaa inaynu ilaahay subxaanahu watacaala ka baqano xalaashana aynu quudanno iskana jirno waxyaalaha naftu inoogu maaragtay inoo sheegayso oo muxaramka ah oo xaaraanta ah sabraytiyada iyo waxyaalaha maaragtay ribada iyo waxa maaragtay isdabamarinta iyo beenta iyo khiyaamada iyo gaaladaan intaas ka khiyaamayaa iyo waxaasaan kaga cunaa iyo magacyada beenta ah oo lagu cunaayo iyo maxaan kuu sheegaayey dad jiran baan caawiyaa iyo dad maaratay waa yeelha baan ukhidmeeyaa u adeegaa iyo wax iyo bele iyo maaragtay ciyaal intaasaan dhalay iyo ciyaal hebel baan ka gatay oo anigana t waxaa la ii soo celinaa cashuurta baa la igu soo celinaa iyo caruurtaada iga gad iyo caruurtaada iga si waxyaalihii yacni aadka u yaryaraaye gaalada aynu ku aragnay meelo laga dustusi karo in dad muslimiinihii ay iyagu u gaashaantaan inay meelahaas yacni saqaraadka ah ama meelaha daldaloolada ah inay intay ka dusaan ay maaragtay waxyaalahaas ay banaystaan waa wax yani aan sax ahayn qofka muslimkaana aan ku wanaagsanayn marka walaalayaal ilaahay subxaana watacala in laga boqo waxyaalaha ducadeena lagu ajiibo bay ka mid tahay laakiin kama daalayno si kastoo ay tahay in aynu u ducayno dalkeena iyo dadkeena iyo muslimiinta oo dhan ba ilaahay waxaan leenahay subxaanahu watacala baryaynaa biasmaa'i alxusna wa sifaatihi alculyaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhibka ka qaado ilaahayna subxaanahu watacaala meel kastoy joogaan muslimka dhibka inuu ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaana watacaala ka qaado dagaalada ilaahay ka dulkay shartooda ilaahay iyaga ku celiyo wixii kheyr la doonana kheyrka ilaahay u yasiro waxa ka dhacayo waa arkaynaa libiya iyo yemen iyo ciraaq iyo meelo badan oo maarata suuriya iyo dalalka muslimiinta ahaana iyagana ka taagan dalkeena iyo isagana intaasoo sano habeen iyo maalinna ay maaragtay xabadda hadda ka socoto oo dhibaatooyinka iyo fitantu ay maaragtay dadkii muslimka ah qaxinayso kicinayso ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay dhammaantoodba dadka muslimka gaar ahaana dalkeena iyo dadkeena ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado xabaddana allah ka qaboojiyo amni iyo istiqraarna allaha siiyo ilaahay subxaanahu watacaala nabadgeliyo iyo barwaaqo dhulkooda dadka muslimka allah ka dhigo ilaahayna subxaanahu watacaala wixii khilaafa dhexdooda yaal ilaahay akaafkada ha ka qaado walaaltinimo iyo isjeclaana allah ugu bedelo heshiis alla iyo islaax allah ugu bedelo ilaahay subxaanahu watacaala dowlada islaamka ku hogaamla wanaagsan allaha u dhiso wixii shar la doono iyo balaayo la doonana ilaahay balaayadooda iyaga allah ku celiyo cadowgana allah ka qabto ilaahay subxaana watacaala muslimkana naxariis iyo imaan ilaahay subxaana watacaala ha kusoo dejiyo roobab iyo barwaaqo allaha siiyo beeraha allah u bixiyo ilaahay subxaana watacaala gaajada ha ka dulqaado amni darada iyo dhibaatadana ilaahay subxaana watacaala ha ka dulqaado annagana ilaah anagoo nabada ilaahay subxaana watacaala hana tuso dhulkeenna oo nabada ilaahay hana tuso ilahay waxaan ka baryaynaa inuuna tuso dhulkeenna nabada indhaha iyagana ilaahay subxana watacaala ugu raaxayo ayaan ilaahay ka baryaynaa ilahay daacadiisa hanagu sugo iimaankana allah nagu sugo ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa iyo cibaadadiisana allah nagu sugo waktiyadan oo kale waa waktiga nabigu alayh salaam sideen axaadiistu kusoo marnay alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya uyi nabigu calayh salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu kuwa cibaadada ilaahay u waafajiyo ilahay inuu naga dhigo oo la badsado cibaadada qur-aanka iyo salaada iyo dikriga ilaahay subxaana wataala aada loo badiyo alla anaga kaba ilahay subxaana
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته